fadhida hooyooyin nabadoonno maamul ilaa heer degmo ilaa heer gobol dhalinyaro waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan umalaynaya aniga hadal hadda la iimaba reebinba hadal hadda aan idhaahdo maxamed saleebaaniya waxaa iga qaatay iyo nabadoon axmed maxaa cabdiyaxye wax hadda hadal oo la ii reebayba ma jirto waxaan malaynayaa dad yahow reer bursaal ah waynu isgaranaynaa inteennaani waxaynu nahay caa'ilo walaalo isku dan ah waxaan dareemayaa hal hameen hal hameen haddii guri ka mida bursaalax uu dabku ka seexsan yahay inayna wada saamaynayso ma beentayba saa inaynu u garannaa muhiima dhammaanna dadka hadda inta meesha fadhidaa qofka ugu garasho yar inaan ahay baa laga yaabaa oo laga garasho badan yahay yani sidaa waa loo fahmayaa markaan intaas taa uga gudbo deegaankan bursaalax degmadan bursaalax iyadoo beel ah oo aan degmo ahayn bay horumar gaadhay dhinac waxbarasho caafimaad dhammaan adeeg bulsho oo dhan wax lagu xisaabtamo oo ay kaga ammaanan tahay deegaanada puntland bay ahayd laakiin wax tabasho way iska jidhaade wax tabasho ilaa qiyaamo waa jiraysaa markii degmada ay qaadatay maamulkii la dhisay wax tabashaa ka timid wax lala yaabana maaha wax tabash timaado ka beel ahaan beeshaan reer maxamed hare reer reer wadaal mugge bannaan bay ka istaageen waxaan umalaynayaa qaabka ay kaga istaagaanna fakarkii ugu fiicnaa saliimka aabuu ahaa waayo qofku waxbuu tirsan karaa hadduu wax tirsado asuusan kaga jawaabin wixii beddelkood waa faa'iido weeye maanta soomaaliyaynu joognaa waxyaalaha ka dhacaya waynu ognahay isbaara la dhigto waddo la gooyo yacni waxyaalaha ummadda u dhaxeeya oo la dhibaateeyo yaa inta badan ummaddu kaga jawaabtaa ma ay samayn xasha lilaahi tanaasul bay maanta wadaan tanaasulku waxaa laga yaabaa nabadoonkii iga horreeyena waa ka hadlay waxaa la isweydiinayaa soddon sano muddo ku dhow waynu burbur ku jirnaa soomaaliya isqabsi waynu ka daalnay waynu naqaanaa ilbax waxaynu ku nahay maanta laba qabiiloo isqabsata laba deegaanoo isqabsata laba siyaasioo isqabsata waxaynu ku nahay ilbax waxaynu kaloo ilbax ku nahay waya dhahay in la ysu tanaasulo cidda wax tabanaysaa ilaa ay hesho waxa ay tabanayso waxaa marka xaqiiqo ah sida nabadoonka iga horreeye sheegay beeshaan maanta tanaasulka samaysay dhinacna ha noqotee wixii ay tiranaysay waa ka tanaasushay waxayna uga tanaasushay waxay uga tanaasushay danta iyo horumarka dadka iyo dalka mar haddii deegmada intaa la eg oo bursaalax oo dadkii wada dhashay ku nool yahay ay saa u kala xiran tahay inta baaba iyo dhibaato ka imaanaysa ama haatanba ka timid intii hadda maamulku uu fadhiidka ahaa waynu garanaynaa iyagoo aan wax mansaba helin wax dhaqaale a helin ballanqaadna helin bay tanaasuleen waxayna u tanaasuleen intaa meesha fadhida iyo inta ay ka timid iyo inta deegaanka joogta wixii ka dambeeya oo haatan intaa ka dambeeyana oo waageedana dee kolley dadku waa la ysu imaanayaa